magaalada muqdisho waxaa ka dhacay duqeyn loo adeegsaday hoobiyeyaal waana weerarkii caynkan ahaa habeenkii labaad ka dhaca magaalada ugu yaraan shan qof ayaana la sheegay inay ku dhaawacmeen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh dhawaaqa madaafiicda ayaa si weyn looga maqlayay habeennimadii xalay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir meelaha ay kusoo dhaceen madaafiicda waxaa ka mid ah degmooyinka xamar jajab wardhiigley boondheer iyo xamarweyne ilaa shan ruux oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay madaafiicda hoobiyaasha kuwaasi oo ku dhacay guryo ku yaala degmooyinka wardhiigle iyo xamar jajab waxaa la aaminsan yahay khasaaraha ka dhashay madaafiicda habeennimadii xalay ku dhacay magaalada muqdisho inuu intaasi ka badan yahay ma jirto cid sheegatay madaafiicda lagu soo tuuray xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir hase yeeshee ciidamada dowlada federaalk ayaa howlgallo ka sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir oo howlgallo baaritaana ay ka fuliyeen in ka badan soddon ruux ayay saraakiisha ciidamada dowlada federaalk xaqiijiyeen inay kusoo qabteen howlgalkooda isla habeennimadii xalay shir deg deg oo ammaanka magaalada muqdisho looga hadlayay ayaa xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha kan amniga qaranka iyo saraakiisha ciidamada dowlada federaalk waxay ku yeesheen magaalada muqdisho waxaana looga hadlay kulankaasi oo ahaa mid albaabada uu xirnaa madaafiicda muqdisho kusoo dhacday taliyaha ciidamada booliska jenaraal cabdixakiin daahir saacid oo la hadlayay idaacadda qaranka radio muqdisho ayaa sheegay inay muhiim tahay shacabka muqdisho inay la shaqeeyaan ciidamada qaranka si loo xaqiijiyo buu yidhi ammaanka magaalada muqdisho
waxaan codsanaynaa in shacabku ay la shaqeeyaan ciidanka amniga ayna gacan ka geystaan meel walba oo ka mida gobolka banaadir iyo dhammaan dalkao dhanna waxaan insha allah kaga jiraa howlgallo ay booliisku amniga iyo ay ku sugayaan iyo dhammaan howlgallada amniga lagu sugaya oo ciidamada nabad sugidda iyo militariguna ay gacmo weyn ka geysteen runtiina shacbiga laftoodu ay meelaha qaarkood ka geysteen waxyaabaha la qabanayo waxaa ka mida wax badan oo shacbigu ay soo sheegeen oo badbaadiyey dhibaato intaan ka badan oo qaarkood xataa meelaha qaarkood loo geysan lahaa marka runtii waxaan qabnaa in dhammaan degmooyinka shacabka ay la shaqeeyaan ciidamada amniga cid walba oo dhibaato geysanaysa ay soo gaarsiiyaan isgoosyada iyo wadooyinka magaalada muqdisho qaarkood waxaa habeennimadii xalay lagu arkayay ciidamo isugu jira boolis milatari iyo nabad sugid kuwaasi oo baaritaano waday wadooyinka qaar sida wadada maka almukarama waxaa loo diiday inay maraan gaadiidka iyadoo dhaqdhaqaaqa iyo socodka gaadiidkana uu gaabis ahaa wadadaasi habeennimadii xalay madaafiicda habeennimadii xalay ku dhacay xaafadaha magaalada muqdisho waa kuwo cabsi ku abuuray shacabka magaalada muqdisho oo muddo ugu dambeysay inay maqlaan madaafiic dhowra xilli fiid ah mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho haddaba xaggee ayay weeraradan ka imaanayaan su-aashaasi iyo kuwo kale waryaheenna haaruun macruuf ayaa weydiiyey korneel cabdulaahi aadan xuseen oo ka faallooda arrimaha amniga
xaqiiqadii sida nagu soo gaaraysa bamba gacmeedna waa ku jiraan baa nala leeyahay maqalkaan maqlaynana hoobiyayaal wey waa gartay marka habeenkii axadda sidaasoo kale qaraxyo ayaa ka dhacay magaalada marka duqayntii habeenkii axadda iyo tan isniinta maxay ku kala duwan yihiin horta waxaan filahayaa waxa weeye qaraxyadu way dhaceen laba habeenoo isku xiga oo isku hanaan ku socda oo isku wakti ku socda arrintaasu marka wax differency ah oo weyn uma dhexeeyaan laakiin waxaad u malaysaa caawa inayba ka badan yihiin habeen hore waa gartay xaggee baa laga soo ridayaa madaafiicdan hoobiyaashan waxaan filahayaa dee zoonaha ay kusoo dhacahayaan baan anigu xigaa waxaan qiyaasahayaa inuu kasoo dhacahayo deegaanadan waqooyi ilaa iyo galbeedka ku dhowaadkiisa magaalada inta u dhexaysa ayaan filaynaa waa gartay marka waa duleedka dharkeynley ilaa daynila duleedkeeda deegaanadaas a zoonahaas baan filaynaa inagu inuu ka dhacahayo waa gartay sidee bay ku suuro gashay in maxaanku idhaahdaa deegaano dowladdu ay ka taliso in laga soo rido madaafiicdan xaggey wax iska qaban layiin wallahi markaad horta magaalada fiiriso beryaha kan xagga amniga iyo ganacsiga iyo noloshu aad bay u fiicnayd qaraxyadaanuna waxa weeye haddee rag adiga kula ficilsamahaya oo kula xisaabtama hayaa si ay wax kuu gaarsiiyaan lama waayo laakiin waxaan qiyaasaynaa muddadii xoogaa dowladda saad la socoto saacid iyo ra-iisul wasaarahan kale wakti waxay soo mareen saddex bilooda oo ishayti ah oo marna saacid in kalsoonida lagala noqdo ay lagu taagnaa marna dowladdan iyo qaybsigeeda xafiiltana uu taagnaa waxaan qiyaasahayaa jaaniskaas dheer wuxuu keenay in hay-adihii amniga mas-uuliyaddeedii ay dabcaan in ciidamadii ay dareemaan dayac xagga madaxda ah arrimahaasoo dhan baa waxay keenahayaan in laysi soo hoosgeliyo dhanka kaleoo kula ficiltamahaya waxayna u baahan tahay arrintu waxaa dareemaynaayo amnigu waa il saxar hadduu ku bido markiiba waa dareemi kartaan yacni ishaas hore kama kala qaadi kartid marka waxay u baahan tahay dhowris iyo jeedaalin iyo tala ka bixin iyo daraasaad waxa saacadda kuugu horeysa iyo maalmaha iyo bilaha yacni qorsho noocaasoo taagan bay rabaan marka allaha fududeeyo kolleyba waa filahayaa maanta inay gacan bannaan yihiin golihii fulintu waxay ka qaban karaanna waanu sugaynaa shacabkuna runtii arrin la qaadan kara ma ahan in laba habeenoo isku xiga isku si loo garaaco sabab ay ku mutaysteenna ma jirto sabab laga qanci karaa lagu qanci karo ayaa dowladda laga doonayaa ilaahayna n maxaan ku idhahdaa waxaa beryahan laga hadlayay in guluf lagu qaado al-shabaab ma laga yaabaa in istaraatiijiyada al-shabaab inay tahay dhulka la weerarayo inay usoo daba maraan magaalooyinka sida muqdisho oo kale oy dagaalo ka abuuraan anigu horta sidaan qiyaasayno way dhacaysaa waxaan la yidhaahdo xayn weerar gaadma ah way ku dhacaysaa dowladda laakiin awood aanu dareemayno oo buuxda oo shabaabah halkan ma taalo waxa yaallo keliya waxa weeye ayadoon xagga maamulka qaybaha amniga quseeya heer dowladeed iyo heer gobol oo dhan kale u jeestay waxaan filahayaa marka haddii ay soo jeestaan in ay arrinta tan ay sixi karaanaan ku kalsoonahay marka waxaan rajaynayaa inay labada dhacdo oo xogaa gelisay khalkhalka amniga in ay saxaan dowladdu saxdo ayaan rajaynaynaa waxaan kaloo ku talin lahaa markii markay wax dhacaan waxaa dhacda in khalkhal ciidanka laftigiisu uu dhaliyo mararka qaar oo ummadii oo dhan laysku hoor qabto oo la gebagabeeyo oo meeshaas ay ka timaado in shacabku ay wada dhibsadaan arrintaas marka waxaan ku talin lahaa ciidamadu inay isdejiyaan sida ay u howlgelahayaan ayagay u taallaa laakiin qof aan dembi gelin inaan dhibaato la gaarsiin laguna koobnaado dadka ay baacsanahayaan inay ahaadaan dadka la xisaabtamahaya oo caddaystay oo madaafiicda garaacahaya inay ku koobnaadaan korneel cabdulaahi aadan xuseen oo ka faallooda arrimaha amniga oo qadka telefoonka ugu warramaya waryaheenna haaruun macruuf